barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee f m-yada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somaly com
waa maalin axad ah kowda bisha sebteembar sannadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya abdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo uu marti inoogu yahay wiil dhallinyaro ah oo muqdisho ka hirgeliyey xarun dadka guryahooda ugu geysa cuntada loo yaqaano biza
anaga waxaan samaynaa cuntaan samaynaa cuntada loo yaqaano bisaha marka hore bisuhu waa cunto marka hore cuntooyinka soomaalida ka mid ahayn sidaa daraaddeed waxay u baahan tahay qofkii kusoo waca ama kula soo xara ama ku yimaada sharaxad dheeriyo kaa rabo bisa maxay tahay maxaa laga sameeyey heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah qof jacaylku ray galaayo rugya kaa xidhan lowgo argralyada
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
booliska soomaaliya ayaa xaqiijiyey inay xireen wasiirkii amniga ee jubbaland cabdirashiid xasan nuur janan qoraal ay barteeda twitter ka soo dhigtay jenaraal zakiya xuseen oo ah ku-xigeenka taliyaha booliska ayay ku sheegtay in xiritaanka uu shalay dhacay islamarkaana uu cabdirashiid janan ku eedeysan yahay dembiyo culus sida ay hadalka u dhigtay booliskuna ay baarayaan wasiirka amniga ee jubbaland cabdirashiid janan ayaa la sheegay in shalay diyaarad siday ay timid garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kadibna ay ciidamada amniga su-aalo weydiiyeen
duufaanta loogu magac daray doren ayaa la filayaa inay caawa ku dhufato qaybo ka mida jasiiradda abaco iyo bahamas xarunta dhexe ee duufaanta ee maraykanka ayaa sheegtay in duufaantani ay tahay mid khatar ah oo halis ku keeni karta dadka ku nool bahamas sida la saadaalinayo duufaanta dorin ayaa la filayaa inay bahamas uga sii gudubto gobolka florida ee dalkan maraykanka isniinta berita ah meelaha kale ee laga cabsi qabo inay marto ayaa waxaa ka mid ah gobolada waqooyiga iyo koonfurta colorina iyo gobolka georgia dad ka badan konton ruux ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen duqeymo dhinaca cirka ah oo ay diyaaradaha isbahaysiga sacuudiga iyo imaaraadka carabta maanta la beegsadeen xabsi ku yaala magaalada damaar oo boqol iyo soddon kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada sanca ee caasimada yemen bayaan ka soo baxay isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiyo ayaa lagu sheegay in weerarada lagu beegsaday saldhig milatari oo ay magaalada damaar ku leeyihiin xoogaga mucaaradka ee xuutiyiinta bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in si taxadar leh loo fuliyey lagana baaqsaday khasaare soo gaara dadka rayidka ah hase yeeshee afayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee xuutiyiinta ayaa sheegay in ugu yaraan lixdan qof lagu dilay weerarka yuusuf alxadri ayaa sheegay in goobta ay ciidamada isbahaysigu duqeeyeen ay tahay xarun ay xuutiyiintu u adeegsadaan xabsi ahaan hay-adda lanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa sheegtay in ay ka walaacsan tahay dadka lagu dilay xabsiga magaalada dhamaar waxaana ay halkaasi u dirtay kooxaha gurmadka deg dega ah dawooyin iyo bacaha meydadka la geliyo
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa magaaladan washington markanna kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyey cabduqaadir okey
wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aynu ku eegi doono dhallinyaro badan oo ka soo baxday jaamacadaha ayaan helin fursado shaqo maadaama dalka shaqo la-aantu saameyn ay ku leedahay intooda ugu badan dhallinyarada waxaase dhallinyarada qaarkood ay shiileen maskaxdooda waxay la yimaadeen fikradaha la abuur qaarkood ayaana hirgeliyey ganacsiyo yaryar ganacsiyada qaarkood dalka hore ugama jirin waana adeegyo cusub oo hal abuurka dhallinyarada maskaxda shiila ay keeneen xarun lagu sameeyo biisaha laakiin haddana aan isla xarunta laga cunin ee dadka u geysta adeega guryahooda ayaa waxaa suurogeliya wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo cabdikariim warsame wuxuu ka mid yahay dhallinyarada waxbaratay xaruntan ayuuna ka shaqeeyaa cabdikariim kusoo dhowow barnaamijka hibada hal abuurka waa mahadsantahay cabdiqaadirow arrinkan wuxuu ku dhashay markaad fiiriso ummadda soomaaliyeed oo u baahan adeegyo ka badax bannaan ama ka duwan kuwii hore ay isticmaali jireen gaar ahaan magaalada muqdisho waxaa ka jira wadooyinka mar iska xirma dadkii baabuuray wataan jidadkii baa xirmaya sidaa daraaddeed wuxuu u baahan yahay qofka isoo gurigiisu jooga inuu helo waxa uu cuno iyo cunto u isticmaalo sidaas ayaana u kaliftay inaan abuurno qofka in gurigiisa lagu geyn karo cuntadii uu dalbaday marka meeshan maba la fadhiistaba maya lama fadhiisto qofka uu soo dalbanayaa kii yimaadaana uu loo sameynaya gurigiisu la aadayaa meel la fadhiista maahan qof walba uu qaadanaya kii kale gurigiisa lagu geynaya waxaan rabaa inaan hal abuurkan siduu ku yimid dhallinyaraad tahay shaqooyinkan dhallinyaro badan kuma dhiiradaan shaqo la-aanay ka doorbidaan sidee baad ugu qanacday ama aada u bilowda marka hore marka la feeriyo hal abuurkaaga cabdiqaadir hal abuurkan wuxuu ku yimid waa ogtahay oo dee dalkii wuxuu kasoo kabanayaa xaalado marxalado aan dhibaato qof walba shaqo ma heli karo maalgashi male wuxuu u baahan tahay qof walba marka inuu shaqo abuurto arrintaani aniga keliya maaha in rag badan ayaa ku wada jirnay oo odayaal iyo dhallinyaraba isugu jira sidaa daraaddeed fikirka waa isku darsannay sidii aan u hirgelin lahayn ayaana ka wada shaqaynay waxaana sabab ah in annagiina aan helno shaqo dad kalena shaqo looga abuuro
adeegyaa bixisaan laakiin adeega ka sukow magaaladaas oo hadal qaadeen daruufaha jirna waad ogeydeen marka sidaase waxaad adeysataan markay timaado
arrintaas waxaan ku xalinaa horta dadka soomaaliyeed oo aad moodid dad aada u dhagan nugul oo xataa askarta iyo shacabkoo dad dhagan nugul oo lala macaamili karo ayaa waxaan dul keenay adeegan oo mooto boorso lagu xiray amnigii uu mararka qaarkood iska xumaan karo wadooyinka la iska xiri karo sidaa daraaddeed askarta waad la hadlin waad leh waa caadi ood la macaamilin adoo kula macaamilaya qaabkii security-gu ahaa in shaygii la tusto aada baarto deetana way kusii daynayn markay arkaan inay cunto wado
marka adeegan yaad ku geysaan maxaa loo isticmaala mootooyinka loo isticmaalaa mootooyinka labada lugoodle ayaa boorso gadaal kaga xiran tahay oo kululeysa kuleylka haynaysa shayga cuntadii qofkana meeshuu kasoo dalbado gurigiisa goobtiisa qoyo halka markaa kusugan yaha loogu geeyaa
shaqa la-aantoo kale dhallinyaro badanaa ka cabata laakiin adigu tan baad samayseen markaad fiiriso dhallinyaradu ma ma samayn karaan hal abuurkan lamida oo shaqo ku abuur karaan haa way samayn karaan oo fursadahu shaqadu aada bay u badan yihiin hal abuurku laakiin dhallinyaradu inta badan waxay ka cabtaan investmentiga dhinaca maalgelinta laakiin waxaad moodaa in dhallinyaradu ay ka buuxdo fikradihii ay shaqo ku abuuri lahaayeen balse ay ka maqan tahay ku dhiirasho la-aantii inaysan ku dhiiranayn fikraddii aysan ku dhiiranayn dhallinyaradu ay ka cabsanayaan oo is leeyihiin armaad ku khasaartaa armaad kuu socon weyda armaad siyaabo kale lagu challenge garaya taas unbaa keenaysa maaha laakiin dhallinyaradu fikradna way hayaan laakiin cabsi unbaa ku jirta
meeshan aada hadda samayseen adeegyada ay qabataan oo dadku ay helaan maxaa ka mid anaga waxaan sameynaa cuntaan sameynaa cuntada loo yaqaano biisaha marka hore cuntooyinka soomaalida biisuhu kamid dad badan baa biisaha fahamkeedu marka bal inaan biisaha barnaa rabnaa bisuhu waa cunto aan marka hore cuntooyinka soomaalida ka mid ahayn sidaa daraaddeed waxay u baahan tahay qofkii kusoo waca ama kula soo xira ama ku yimaada sharaxad dheeriyo kaa rabaa biisa maxay tahay maxaa laga sameeyey marka biisuhu waa cunto dunida laga isticmaalo siba cuntooyinka fudud ama cuntooyinka dadka mararka xiliyada raaxada loo isticmaalo xiliyada qofka uu ku jiro nasiinada marka way ka duwan tahay cuntooyinka soomaalida waa jaalanjiyada ama caqadaha naga hor yimid inaan soomaalida ay sheegeen ka dhaadhicino biisaha sababtoo soomaalida cuntooyin gaaray taqaanay inkastoo hadda ay social media meel walba aad ku arkayso qofkii aad biisa u sheegto uu googol garaynayaa islamarkii biisa waxay ka koobanta u arkaya waa fursadaha aan ka faa'iidaysan oo bal aan dadkaan google haysan oo google garayn karin u sharax
bisuhu waa cunto cunto fudud waa raashinkii oo si qurux badan loo samey waa chickenkii waa hilibgeelkii ama digaaga haddaa chicken soomaali ku dhaho digaagii hilibgeelkii malayg waxaasaa laga sameeyaa deetana waxaa lagu darayaa unjiis iyo burkii iyo waxa inta cuntadii soomaaliga taalay oo laisku dardaray oo qaab cusub loo sameeyey fartamadeeda su-aale ka taagnaayeen waxaa la sheegay dad ajaanibida ka caawiyaan oo maaragtay kenyaan maaragtay syriyan yemen dad saasa marka dadka soomaalidu ma samayn karaan way samayn karaan oo hadda wiil soomaaliya oo annaga aan tababarnaa noo sameeya markii hore nin turkiyaa samayn jiray deetana nin kenyaana ku xigay hadda laakiin wiil soomaaliya oo ay tababaranay oo aad kuwii hore ka dhaceen oon ka farsamo xumayn isla marka qaarkood uu ka dhiga nugul yahay oo luuqaddu isla fahmaysaan access waxaad u helaysaa ama fursad u helaysaa ina wax arabto u sheegto ama qof kasta markaa wax uu kuu sheega u sheegto halka niman kenyaanka ah iyo ayagoo farsamada yaqaana haddana communicationku inu ku adkaanayay marka wiilka soomaaliga way yaqaanaan waa barnay ilaa saddex wiil aan barnay hadda waa nala shaqeeyaan waana shaqadooda si fiican bay u wataan ayagana farsame u noqotay beri ku shaqaysan doonaan
marka cuntadan cabdikariinow yaa dalbada yaa u badan yo cuntadan horta soomaalida waxay tahay dad ayaga marka horeba aad mooda ayago ismaada ama inay dhasheen waa jecel yihiin inays wax walba looga sheekayn markay arkaanba inay ogaadaan inay ka guungaaraan ha marka soomaalidu markaad biso tiraahdo qof walba wuxuu kuleeyahay aan tijaabiyo io keen waa loo geenayaa kii ku qancood ee markaa biisihii ku qancaana wuu si fiican buu usii ula sii qabsadaa kii kalena wuxuu kuleeyahay waa marar kalean tijaabin doonaa marka dadka dalbada dhalinyarada ugu badan iyo dadka qurbaha ka yimaada inkastoo dee hooyooyinka iyo aabayaasha hore soomaalida ay cambuladooda sakarsadaan laakiin haddana haddana marka dadku waxaan kala jeedaa waa meeshaas suuq maleyanka maadaama cunna horta ma cunna caadiyahoo dee qaadaya quraaca casho lama isticmaalo ay ka dhigantaha saan saad doodaadu tahay marka suuq ma leedihi ha suuq waa leenahay oo wixii cusubba caalamkaa jecel markii soomaaliya biisa la joogo halkii qofku maalin walba cuntadu yaqaani ku ceshan laha wuxuu isleeyahay tan tijaabi kii bartaa marka uu markasta kusoo celcelinaya way imaanayaan suuq waa leenahay inkastoo aan magaalada la qabno oo haddii dee suuqa mararka qaarkood magaalada muqdisho waddooyinka iska xirmaan markay xirmaan oo magaalada la qabtaa markay furan yihiinna waa ka furas badan tahay oo ninkii gurigiisa joogaad wax ugu geynaysaa isagoo gurigiisa jooga isagoo goobta shaqada jooga isagoo meeshu marka uu joogo ama saaxiibada isla caweynaya dhex geynaysaa biisihii laakiin su-aal kala taagan oo ah meeshii lagu cuntay maxaa u diideen niyow meesha in lagu cunteeyo maqaayado badanoo way jiraan dalka lagu cunteeyo xataa meelo kale biisagada way jiraan lakiin annaga waxaan ka duwanaanay in dadka aan soo bixi karin ama isheeg waddooyinka xirmaan ama arrimo kale usoo bixi waayey aan u geyno fursadaas meesha uga faa'iideyno marka baahi looma qabo in meel la fariisto oo meelo badan la fariisto oo badan yihiin marka ina wax ka duwan aan keenno baa muhiimad u tahay marka laba ruux oo idin tusiyey in la qaado oo aan halkan la fadhiisan aan usoo laabto shaqada bal shaqa abuur makuu noqotay shaqa abuur ma u noqotay saaxiibadii kale wax isbedel ma jiraa dhinaca shaqada ha isbedel weyn baa jira oo annagii iyo kuwo kaleo xataa nagu dayda oo kabacdi wax furayna way jiraan laakiin muhiimaddu waxay tahay annagiina waa ku qanacnay waa ku shaqaysanaa dad kaleo dhalinyaro badan oo noo shaqaysa ilaa toban qof ku dhow deetana ayaguna waa ka shaqeeyan annaguna waa ku shaqaysanaa waana aad bayna noo noo noo anfacday
barnaamijkan sida gaarka ee halabuurkan uga hadalnay dhallinyarada dhallinyaro badana halabuurkooda la baahiyey kadibna kuwo badan baa fikiro halabuuraa la sameeyaa waxyaabaha kaa guuxayaad leedahay aragtidan biis outka marka laga yimaado ama biis outku waa lagu dhaqangelin karaa makhaybta
waxyaaba badan baa jira oo dhallinyarada u baahan tahay horta wa waxa ugu muhiimsan waa ku dhiirasho fikradda waa la hayaa investmentgeena waad helaysaa laakiin ku-dhiirashada iyo geesnimada meesha ka maqan marka dhalinyarada soman waxaa odhan lahaa ku-dhiirada ha ka baqin wax walba oo bilowgooda adkaadaan dhammaadkooda a fuudaadaan marka fursado badan baa jiro oo dhalinyaradu ka faa'iidaysan karto hadday noqoto siba ganacsiga oo kale soomaaliya waxaad moodaa ganacsigeeda unu hal dhinac ka raran yahay oo fursado badan oo ganacsiga ay weli bannaan yihiin maxaa kala jeeda waxaa uga jeedaa waxaad arkaysaa hadda kaba soo qaada electronic oo kale magaalada aad uga badan yahay laakiin waxyaabaha kale oo electronic relatorka la ah oo waxa oo laakiin sina uga uga duwan dad magaalada ku yaryihiin magaalada dhan wada mobile iyo computer waa la gadaa laakiin wixii electronicaas caawin lahaa waa ku yaryihiin hadda magaalada muqdisho kale inaad hesho kaamirooyin casri iyo xarumo lagu gado way adag tahay laakiin combyuutar meel waa dhawan yihiin marka dhalinyaradu u baahan tahay inay inay fikirka ay hayaan ay cid ku dhiirigeliso haddana u fududaysa inay helaan u baahan tahay
marka hal abuur la sameeyo caqabadaa jira Eh, dhalinyaro waxay ii sheegeen in in aragtidaadii nafteedii lagaa inta intaan maaragtay la dhegaysto ama lagaa hadaad arkayso marka sideed u ilaalisaan hal abuurkiina niyahow hal abuurkayaga waa de wixii annaga waan waan waan ku dhiiranay waanu qabanay Een, qofkii soomaaliya oo intuu ka faa'iidaysana ama dhagaystana dee kama xumin oo laakiin waxaa jirta layidhi hal abuuro qofka guurahaya raba inuu soo bandhigto ama samaysto inuu qof ama ama hay-ad maalgelinle u raadsado kadibna la dhegeysto kadib markuu kasoo laabtana laga yaaban marka aragtidan ah copyright wax la yidhahda ama fikirka in la kala qado oo aan la xusin meesha ka timi saameyn mida ku leedahay niyahow waa nagu leedahay de hadda biisooyin badan magaala laga furay qaybo qaybo kale oo deliverya jiro ayaguna cuntada qaada inkastoo ay iyaga samaysano meelo kale kasoo gadaan Een, laakiin de haddana wax annaga joojin karna ma aha waa wax guud ee umma dalka soomaalida oo dhan wada haysta Een, laakiin annaga muhiimaddu waxay tahay wixii aan bilownay inaan maintenance joogtayno oo dadkii adeega u qabano ciddii xadayseed ayagii allaho Waan gartay. waxaad ii sheegtay inaad mootooyin leedihiin shaqa abuur imise qofaad u samaysay niyo mootooyinka noo shaqeeya oo laba lugoodle waa shan xabo shan wiil baa wada wiilo kaloo jikada ka shaqeeyana waa jiraan adugu markii laisku dardaro iyo kuwa receptionka jooga toban qof baan nahay marka hal abuurkaagii toban qofaa shaqaale kaa caqabado waaweyn oo is leedahay haddii xal loo heli lahaa way way bulaali lahayd meeshaada iyo meelo kale inoo sheegi kartaa ha waa inii sheegi karaa waxa weeyaan wadooyinka hadda xiran wadooyinka xiran oo hadday furmi lahaayeen meelo badan baan tegi lahayn annaga hadda inta taargetka iyagu waa labada control x control baacad iyo x control afgooye wixii halkaa ka dambeeya ma dhaafno sababto haddaad dhaafto saa usoo gasho waa adkaan doontaa mooto bokas weyn ku xiran boorso weyn ku xiran tahay askariga inuu ka aamino way adag tahay sababtoo ah caqabado badan baa jira marka haddii amnigu uu degi lahaa waxaan aaminsanahay een, riyaduna ay tahay inaan gobolladana tagno magaalada muqdisho banaankeedana arrinta geyno Waan gartay. dadku inay fahmaan in gurigooda lagu soo adeego oo lacagtii servicekan ay bixiyaan tiikan ay bixiyaan iyada nafteeda waxaa la yidhaahdaa way way way adkayd hadda waa se Ee, nin wuu adagta ilaa had deertaan su-aashu way taagan tahay hooyo weyn baa kusoo wacaysaa lacag bay soo dirsanaysaa ama waxay- waxaad leedahay lacagta soo dirso waxay ku leedahay see kugu aaminayaa marka annagiina cuntadii ma samayn karno oo qofkii iskagama geyn karno annagoon lacag ka hayn sababtoo ah soomaalidu een, iyo dadku wada wanaagsan haddana qof dhib badan lagama waayo qof aan intuu cunto iisame kudha marka u samaysudba ama taleefonkii dansan ama maxaan ku idhahdaa xaafadda kugu balin xaafada ahayn ku geyn ama maxaan ku idhahdaa adigana khasaare kugu sugan tahay marka qofka waxaan isku daynaa ilaa xad inaan u tilmaano meeshaan deganahay taleefanada iyada een, bar- muxuu ahaa baraha see la isku aaminaa waa su-aal weyn marka adigiina ma rabtid inaad adeegii samayso adoo lacagtii helin maamadina waxaad rabtaa marka hore diloogii lacagtii ay dhiibto marka sidee loo xaliyaa niman markaa meel dhexayna isugu nimaanay noqonaysaa aan dhahno waa yahay lacagta qayb bixi haaf bixi haafna kalena markaan ku nimaana kaa qaadan hadduuna aamini waayo waxaan qiibanaa qofka hadalkiisa meesha uu joogo hadduu aragno qofka qof mas-uul inuu yahay waxaan isku daynaa inaan u geyno laakiin haddaan aragno hadalkiisa inuu xogaa walaac ku jiro waxaan dhahnaa een, dee ma keeni karno sababtoo ah cuntadii waan samaynay anagii khasaara nagu siin shidaalaa naga baxay wiilaa moontadii wada marka suuragal ma noqonayso inaad iska geyso Eh, shaqa la-aantu aada bay u saameysa soomaaliya dhalinyaro badana shaqa la-aana waxbartay ma kula tahay ama tala ma u jeedin lahayd ah in laga shaqaysayo maskaxda haa taladan ujeedinaya waxay tahay horta dhalinyaradu waa inay lahaadaan go-aan iyo geesinimo marka labadaa hadday helaan way heli karaan wi- wixii kale oo ka hooseeya muhiimaddu waxay tahay in qofku fikrad hal abuuro ka deetana uu ku dhiirado waa ogahay dhalinyaradu fikrado badan baa ku jira oo dha- madaxkooxooda waa curdan wax badan baa ka guuxaya laakiin ha ka baqanina ku dhiirada geesinimo muujiya xataa ma- waxaa jira bangiyeena maalgelinaya inkastoo aa sheegtay in la kala xado fikradda haddana ba- ha ka baqanina haddii mid lagaa xado mid baad helaysa midda ku guulaysanaysa mumin laba god lagama qaninay marka ku dhiirada ha ka baqanina sidaa daraaddeed waad- fikradihiina waa inii hirgeli doonaan dalkuna hore u socda insha allah waa la soconaya aad buu u mahadsan yahay cabdikariim intaasna waxaa inooga eg barnaamijka hiibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aynu ku eegaynay dhallinyarada samaystay fikradaha hal abuur gaar ahaana kuwa ganacsiga oo ay ka mid tahay xaruntan biisa out oo muqdisho laga hirgeliyo intaynu kulmi doonna barnaamijka la mida nabad
aada ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijka hibada iyo hal abuurka magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey haatanna waa wararkii ciyaaraha waxaanan ku hormari doonaa horyaalka serie aaga talyaaniga oo xalay laba kulan oo xiise leh la ciyaaray ciyaartii ugu xiisaha badnayd waxa ay dhex martay kooxaha yuventus iyo napoli cabdulqaadir samakaab oo aan isla daawanay ciyaartaas ayaa hadda ila fadhiya cabdulqaadir ciyaartii xalay toddoba gool ayaa la iska dhaliyey sidee wax u dhaceen ee aad baa u mahadsan tahay ee nuur ciyaarta waxay ahayd tii ugu adkayd ee toddobaadkan ee serie a-ga ee waddanka talyaaniga iyo kulamadii labaad ee napoli iyo yuventus oo iyaga ahaa labada faras ee keliya ee ku tartamaya horyaalka talyaaniga sidaad ka garan kartid napoli kaalinta labaad ay ku jirta sanadkii hore ayaa isku soo aaday ee waxaana aad ayaa loo xiiseynayay marka ciyaarta ayaa waxay noqotay mid furan inkastoo kooxda yuventus ay la hormartay saddex gool haddana napoli ayaa ka daba keentay oo saddex gool kale ayay dhaliyaan ee yuventus oo horyaalka difaacanaysay waxaad moodaa iyadoo daafaca daaliid keentay haddana weli in goolo laga dhalinayo laakiin si aada waxaa looga hadlayay kooxda napoli oo laba ciyaarooda isku xigta laga dhaliyay ee toddoba gool isla markaana aan mid ka mid ah laga badiyey marka inaad toddoba lix gool aad dhaliso ama toddoba gool aad dhaliso oo weliba lagaa badiyo hal kulan ka mida waxay taas caddeyn u noqonaysaa habacsanaan dhanka daafaca marka waxaa leeyahay napoli weerar fiican ayay haysataa laakiin difaaceeda ayaan sidii hore u adkeen iyadoo weliba kusoo dartay manolas oo ka yimid roma horena waxay u haysteen khalido kulabali marka waxaa laleeyahay napoli difaaceeda ma fiican laakiin ma dhici kartaa maadaama hadda laba difaac oo culus inkastoo horyaalka bilow uu yahay ay gadaal u joogaan kalubeli iyo manolas oo ah difaac ay lacag badan kasoo bixiyeen oo ay roma ka keeneen in ay isfahamkoodii weli uu yaryahay oo kulamada soo socda ay difaac fiican ay la soo bixi doonaan Ee, wa- waa suuragal laakiin markaad fiiriso laba ciyaarood in toddoba gool laga dhaliyo labadaas daafac ee, su-aal ayaa laga keenaya waxaa laleeyahay maadaama ay laba difaaco fiican yihiin waxay ahayd dhaqsaba inay yacni maareeyaan haddii goolasha ay noqon lahayn afar iyo wax lamid ah waxaa la dhihi lahaa weli ee, isfaham a u dhiman laakiin toddoba gool wax sahlan maaha Eh, dhinaca goolasha haddii aan fiirino en, yuventus ayaa saddex gool la hormartay en, daqiiqadii lix iyo tobanaad ciyaaryahan danilo oo ku cusub kooxda yuventus oo dhowaan kaga soo biiray manchester city ayaa goolka hore u dhaliyey goolka kale gonzalo higuain oo yuve kusoo laabtay kadib amaahyo uu ugu soo ciyaaray milan iyo chelsea eh, xilli ciyaareedkii hore ayaa dhaliyey en, higuain gool qurux badan ayuu dhaliyay cabdulqaadirow En, markii ciyaarta ay dhammaatana mar uu hadlay waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in booska weerarka ah uu u dagaalamo uu dagaal kula galo dibala iyo manzukic iyo ronaldo marka eh, waana diiday eh, wi- suuqa kala iibsiga ciyaartooyda in kooxda ay ay iibiso wuxuu yidhi yuventus aan ku qanacsana inaan joogo marka ma ciriirsan karaa booskiisa Ee, waxay ku xirnaan doontaa sida uu shabaqa usoo taabto Ee, yuventusna inta badan hadda waxa ay doonaysaa in har ama hoos loo noqdo ronaldo Ee, higuainna laguma yaqaano dadka ciyaartooyda ho- harka u noqda ama, ama gelbiya Ee, waxaa la xusuustaa ee, toban sano ka hor markii cristiano ronaldo uu ku biiray kooxda real madrid higuain wuu diiday inuu yacni sii ciyaaro ama u keed galo ama uu goolasha u baaso ronaldo taasoo kaliftay in higuain uu kasoo tago ee, serie a-ga ee hadda oo ronaldo meesha uu joogo ayuu wuxuu yidhi waan dagaalamayaa oo booskayga ayaan dhacsanayaa marka waxaa imaan doonto hinaaso ama maseer dhinaca weerarka ka dhasha maadaama higuan uu doonayo inuu goolo dhaliyo ronaldona uu jecel yahay in goolasha isaga loo soo baaso goolka saddexaad ee yuventusna ronaldo ayaa dhaliyey laakiin eh, waxaana uu dhaliyay daqiiqadii laba iyo lixdanaad ciyaarta oo halkaas maraysa daqiiqadii laba iyo lixdanaad ayay napoli soo baraarugtay saddex gool ayayna ka dabageysay goolashii ay ka dhaliyeen yuventus ciyaaryahan manolas ayaa goolka koowaad u dhaliyey goolka labaad hervin lozano oo u dhasha dalka mexico ayaa keenay waxaana uu noqday laacibka ugu horeeya oo kasoo jeeda dalka mexico oo horyaalka serie aaga gool ka dhaliyo giovanni de lorenzo ayaa u barbareeyey ciyaarta oo saddex iyo saddex maraysay ayaa dhammaadkii sagaashan daqiiqo markii ay maraysay waxaa gool iska dhaliyey kalidu kalubali oo napoli difaaca uga ciyaaray sidaa ayayna ku dhammaatay ciyaar kale ayaa dhacday oo talyaaniga ka tirsan milan iyo brescia ayaa is arkay sansiro ayayna ka dhacday eh, kulankii ugu horeeyey ee uu tababaraha milan ku ciyaa waa tababaraha cusub ee milan jimbalo uu ku ciyaaro sansiro ayuu ahaa guul ayayna keeneen hal iyo eber ayay kaga badiyeen goolka keliya oo ay milan ku badisay waxaa u dhaliyey daqiiqadii laba iyo tobanaad ciyaaryahan hakan shalhan olu Ee, horyaalka talyaaniga ciyaaraha kale ee waxay dhici doonaan axadda maanta laakiin ingiriiska ayaanu aadi doonaa Een, ciyaarta galabta dhici doonta aan ku horeyno tottenham iyo arsenal arsenal isbuucii hore liverpool ayaa ku tumatay oo aada u guulo badan kaga badisay tottenham miyay ku diri kartaa u raacin kartaa guuldarro kale aad umahadsantahay nuur Eh, tottenham iyo arsenal mar walba kulankooda waxaa la lahaa eh, london derby marka waa kulan adag eh, xifiltan weyn ayaana ka dhexeeya Eh, lama saadaalin karo inkastoo eh, arsenal xitaa in guul darro ay la kulantay haddana koox weyn ayay guuldarro kala kulantay oo liverpool ah marka ciyaartan oo kale labada kooxoodba waxay doonayaan inay badiyaan tababaraha tottenhamna cadaadiska ayaa kusii badanaya iyadoo uu ku wareersan yahay kala doorashada qaar ka mid ah ciyaartooydiisa kuwa cusub u keenay iyo kuwii hore u joogay marka waa eegi doonaa eh, ciyaartan wixii ay kusoo gabagabowda waa mahadsantahay gebagabadii ayaan soo gaarnay natiijooyinkii horyaalka ingiriiska ee ciyaarihii shalay iyo xalay liverpool saddex iyo ebery ay kaga badisay banley kooxda manchester united southampton ayay barbardhac gool iyo gool ah la gashay ee barbaro laba iyo laba gool laba iyo laba ahna waxaa ku kala baxay chelsea iyo sheffield laakiin manchester city ayaa afar gool iyo eber ku qabatay kooxda brighton and hove albion dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
intaasi aynu ku dhaafno wararkeenii ciyaaraha haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta heestii caashaqa isoo riday iyo fanaanka qadar fiyoore iyo jaweriyo
qof jacaylku ray galayo rugiya ka xidhan lowgo qarku laylyadaane sida ramaadka reeba ku raadraadinaaye sida ramaadka reeba ku raadraadinaaye sida ramaadka reeba ku raadraadinaaye sida ramaadka reeba ku raadraadinaaye cashaqa ay soo riday aan ka raysta hawshe kale raaskii cashaqa ay soo riday aan ka raysta hawshe kale raaskii raaskii cashaqa ay soo riday aan ka raysta hawshe kale raaskii cashaqa ay soo riday aan ka raysta hawshe kale raaskii kale raaskii
heestaasi caashaqa soo riday oo ay horeyn ugu soo luuqeeyeen fanaaniinta cabdi cali bacalwaan iyo saare axmed marna uu axmed mooge saare axmed la qaaday ayaa hadda waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta dhallinyarada ah ee khadar fiyoore iyo jaweyriya janno iyada ayaana dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir samakaab iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista waxaa inoo joogay bashiir abikar tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo